الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه biidni illaahi tabaaraka watacaala waxaa maanta aynu isxusuusin doonaa mawduuca walaalkeen ciwaankiisa uu inoo sheegay waxaynu ka hadli doonaa mawdka geerida iyo dhimashada iyo cibro qaadashadii waanada ugu sugan qofka muslimka ah waxaynu ogsonahay walaalayaal qofka muslimka ah qalbigiisa waxaa ku dhici kara xanuuno iyo amraad waxaa kaloo dhici karta qalbigii inuu gala qaflo iyo mooganaan oo uu ka seexdo waajibaadkii rabbi tabaaraka wa tacaala u diray qalbigiisa oo xaaladaa ku sugan hadduu rabbi la kulmo waxaa dhacaysa inuu ilaahay la hortago sahay la-aan halkaasina ay ka raacdo fadeexad ilaahayna subxaana wa tacaala uu cadhoodo cadhada ilaahay aasaartii raayadka ka dhashana waxaa kamid a inuu ilaahay addoonka ciqaabo oo uu geliyo naaru jahannama waalciyaadu billah quluubta walaalayaal waxyaabo toosiye ayaa jira oo kaslada iyo hurdada iyo mooganaanta ka toosiya waxyaabahaasi kuwa ugu muhiimsan waxaa kamid a inuu ahaado addoonka muslimka ahi mar walba mid xusuusan tegitaanka adduunyadan uu ka tegaayo safarka ugu jiro xagga qabriga iyo aakhiro la kulanka iyo ishor istaaga rabbi tabaaraka wa tacaala sidaasi awgeed waxaa muhim oo la gudboon qof kasta oo muslima si qalbigiisu u hagaago tawbadiyo alla u noqoshadana uu farabadiyo oo uga go-o macaasida iyo mukhaalafaadka ilaahayna tabaaraka wa tacaala u adeeco oo uga soo baxo waajibaadkii rabbi subxaanau wa tacaala uu faray waxaa la gudboon inuu farabadiyo xusuusnaanta geerida sidaa awgeed baa waxay aimadu yidhaahdeen raxmatullaahi calayhim man aksara min dikri lmowti ukrima bihalaathati ashyaa qofka farabadiyo xusuusnaanta geerida waxa ilaahay ku arsaaqa uu ku shartaa saddex arrimood ka koowaad waxay tahay tacdiilu tawba tawbada ayuu dedejiyaa xumaantana waa ka noqdaa imana saamaxayo arrinka noocaasi iyo xumaantii inuu sii wado waayo waxaa hor imanaysa iyadoo qabrigii la geliyey lagu bilaabay su-aal iyo imtixaanaad waxaa hor imanaya iyadoo qabriga uu ku cadaaban yahay haddii xumaanta noocaasi uu ka noqon waayo waxaa addoonka hor imanaysa markuu geerida xusuusnaanteeda badiyo inay u sawiranto iyadoo ilaahay lasoo hor istaajiyo subxaanau watacaala oo la weydiiyo arrin kastoo adduunyada dushooda uu ku sameeyey ha yaraato ama ha weynaato ha qarsado amase ha muujisadee taasi waxay ku kalifaysaa inuu toobad keeno ilaahay u noqdo subxaana wa tacaala arrinta labaade laga faa'iido xusuusnaanta geeridu waxay tahay qanaacatu lqalb qofka qalbigiisa ayaa wuxuu yeelanaya qanaaca waxa uu ku qancaya maa kataba allahu lah wuxuu ilaahay subxaana watacaala u qoray waxa uu ku qancaya xalaasha ilaahay subxaana watacaala uu siiyey waxa uu ka qancayaa nafta uu ka reebayaa muxaramaadkii waxaa rabbi tabaaraka watacaala uu ka reebay waxa kaloo qofku uu ka faa'iidaya xusuusnaanta geerida nashaatu lcibaada inuu cibaadada farabadiyo oo weliba cibaadada u guto si firfircooni ay ku jirto iyo nowali oo caasisnin iyo cagasiid ilaahay aanu ku caabudin subxaanahu watacaala waayo addoonku mar hadduu yaqiinsan yahay oo uu xusuusan yahay inuu dhimanayo waxaa taasi ay kalifaysaa inuu ku dadaalo sidii adduunyadan sahay ugala tegi lahaa taasi oo anfacda maalinta dad fara badan ay murugoonayaan ay tamaniyaneen oo ay jeclaysanayaan adduunyada dib in lagu soo celiyo si ay u shaqaystaan laakiin arrin laga yeelaya baanay ahay addoonku hadduu ilaabo xusuusnaanta geerida ilaahay wuxuu ku ciqaabaa saddex arrimood si koowaad waxay tahay tashiifu tawba tawbada mar walba inuu dib u dhigo isagoon ogeyn maalinta u dhiman doono waxay tahay tashiifu tawba geerida u ilaabo waxay kalifaysaa inuu macsiyad iyo xumaanta isku ilaabo oo uu ku xisaabtamo wakti dambe inuu tawbad keeni doono iyadoo xaqiiqadu ay tahay inaanu ogeyn waktigaa inuu gaari doono addoonku hadduu geerida ilaabo kuma raali noqonayo kuma qancayo inta xalaasha ku filana ilaahay tabaaraka watacaala u dhameeyey cibaadaadkana waa uu ka caajisaya waxaa laga yaabaa inuu iskaba daayo haddii nolosha addunyaduna ay u muuqato nolosha aakhira aanay u muuqan hadduu gudiyana waxaa laga yaabaa inaanu qalbigiisu soo jeedin cagasiid iyo siijeed inuu cibaado ku gudanayo ayaa dhici karta faa'iidada noocaasi yagay leeda walaalayaal geerida oo mar walba la xusuusnaada sidaasi awgeed waanada u weyne qofka muuminkaa lagu waaniyaa waa in la xusuusiyo geerida sida awgeed baa waxay odhan jireen raggii zuhaada aha ilaahay ka baqi jiray markii lagu ihi maa ablaqu lcibaad waar waanadiiyo wax lagu cibro qaato wax lagu qaato maxaa u xeel dheer qaala annadaru ila lamwaat waa in adeegsid kuwa dhintay naftu ay ka baxday qofkii oo qiribiclo naftu ay ka gurmayso oo xarake iyo hadalba daayey oo nafti ay ku meeraysanayso laabta iyo cunaha xaaladda noocaasi haddaad dul istaagto qalbigaaga nolole ay ku jirto waana ayay ku noqonaysaa shaki la-aan marka hadduu timaado qofkii xoogiyo awood lahaa xeelad iyo xoolo fara badan sheeganayey oo naftii intay ka baxday xubnihiisi xarakiyo dhaqaaqba ay daayeen taasina waxay noqonaysaa addoonku miduu wax ku qaato addoonku hadduu geerida xusuusnaado macaasidii arrintaasi ka hor istaagaysaa si aanu macaasi ula hoyan oo qabriga aanu ula gelin macaasida ayuu ka dheeraanaya qalbiga qalalay ee ilaahay hadalkiisi aanu raadeynahayn ayay arrinta noocaasi qoynaysa oo ay jilcinaysaa addoonka qalbigiisa waxay ka tagsiinaysa o ay ka dheeraynaysaa inuu adduunyada inuu ku faraxsanaado raalli uu ku noqdo iyaduna ay u muuqato wax kalaba aanu arkahayn sidaasi awgeed ayaa aimadu waxay idhaahdeen raxmatullaahi calayhim dhuluubta ma jirto wax uga waxtar badan saddexdan arrimooda soo socda arrinta koowaad waxay tahay aliqlaacu camaa hiya calayh addoonku xumaantii uu samaynayey inuu ka go-o taasina waxaa kalifi kara inuu ka qayb qaato majaalista ilaahay lagu xusugo subxaana watacaala ee laysku waaminayo laysdaqagelinayo khayrkiiyo wanaagiyo darajaadkiiyo ajarkiiyo sawaabkana laysku celaysiinayo arrinta labaadee qalbigu ku intifaaca waa dikru lmowt waa geerida inuu xusuusnaado ka saddexaadna waa mushaahadatu lmuxtabariin dadka geerida ay kusoo xaadirta nafta ay ka gurmayso bal inuu dul istaago si arrinta noocaasi wax ugu qaato walam araka alamwaati asbica mandara walaa waacidii bilaasihim kalmaqaadir buuhi ninkii shaacirka ahaa maan arag buu yihi mandar laga argagaxo wax lagu qaato oo lamida dadka dhintay marka la dul istaago waxa kaluu yihi arrin qofka dul tagta waanisa oo xabaalaha lamidana maan arag hadduu xabaalaha qofku tago geerida xusuusto arrinta noocaasi waana ayay unoqonaysaa faaidooyinka noocaasiyaa ku jira walaalayaal geerida in la xusuusnaado waxaynu ognahay dhammaanteen qof kastoo ibnu aadama oo innaga inaga mido ilaahay adduunyadana muu keenin si u dego ugu waaro adduunyadu maaha wadanka rasmiga ibnu aadamku uu leeyahay bal wadanka rasmiga ibnu aadamku uu leeyahay waa daaru laakira daaru lqaraar daartaa dhinacnaba lay dhaafahay adduunyada dushooda waxaynu ku nahay sida qof musaafira oo geed harkii harsado oo doonaya halka inuu socodka kasii wadiyo safarka qofka caynkaasi waxaynu garay inaanu isdhigan meeshaan aanu isku ilaadin xamaantiisi iyo alaabtiisi iyo sahadiisu urursadaa socodkiisana waa sii wadaa ilaahay wuxuu ka waramay qof kamid ahaa dadkii muuminiinta ah oo waaninayay qowmkiisii wuxuu ku yiri yaa qowmi inamaa hadihi alxayaatu dunya mataac وإما الآخرة هي دار القرار warqoonkayga waxaa ku degmina adduunyadan waa mataac waa alaabta iyo sahayda yaroo qaato qofka socdaalka oo kale maaha meel lagu nagaan karo la gedi karo oo aan la dhaafahay wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar aakhira ayaa ah daarta lagu nagaanayo meel la aan loo dhaafahay iyada markaasi ka shaqeysi ad u hagaajisan lahayd daaro wanaagsan oo hadhow toole ku raali geliya oo aada ku faraxdid si aada uga dhisan lahaydna ku dadaal qofka insaanka ibni aadamka ah inkasta oo uu adduunyada muddo dheer joogo oo adduunyada uu camiro u ka shaqeeyo isagoo ilaaday aakhiradiisii oo kharibay waxaa lagaa maarmaan ah wixii loo ballan qaaday inuu yimaado albaabka dadkii ka horeeya ay galeen oo albaabka geerida inuu galaa waa lagama maarmaan ballanqaadkii rabbi inuu yimaadaana waa lagaa maarmaan xaaladda caynkaasiyo marka la gaadho adduunyadu camirayuu ka shaqaynayey aakhirada ku ilaabiyo wixii anfici lahaa wax allaaliyo waxay ka faraysaa ma jirto addoonkii ilaahay baa yihi afara-ayta in matacnaahum siniin uma jaaahum maa kanuu yuucaduun maa agnaa canhum maa kanuu yumatacuun bal waxaad ka warantaa haddii sanado dhaadeer iyo muddo fidsan loo raaxeeyo adduunyada dushooda lagu daayo dabeetana u yimaado wixii loo yabahe loo ballan qaaday oo a dhimasho iyo geeri qabriga inay galaan oo qiyaamuhu u kaco ilaahay la horkeeno oo la xisaabiyo o la abaalmariyo maa agnaa canhum maa kaanuu yumatacuun war maxaa ay ka faraysaa wixii ay ku raaxaysan jireen iyo wixii adduunyada sii oo dhani jawaabtu waxay tahay wax allaale iyo waxay ka faraysaa ma jirto mowdku waa arrin lagama maarmaan ah hadduu addoonku dhufays adag ka samaysto kagama gaban karo qalcado waaweyn hadduu ku gabado geeridu way igu gelaysaa xisaab iyo seed hadduu iska xigsiiyo arrintaasi ma hor istaagi karto albaaba adag hadduu xidho oo gaal uu isku wareesiyo ibni aadamku waa ka dhimanaya aynamaa takuunu yudrikkum lmowt walow kuntum fii buruujin musayada waxaa rabuu leeyahy meel kastoo aada joogtaan haddaad isleedihiin meel aad ku badbaadaysaan baad joogtaan iyo haddaad baylah tihiin oo dayacan tihiinba geeridu waa mid idin haleeleysa o idin hareereyneysa dhinacaad uga baxsan kartaan iyo meel aad uga carabi kartaana ma jirto guryo aad idagoo dhaadheer xataa haddaad dhisataan geeridu waa idinku imanaysaa buu leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala qul fadrow can anfusikum lmowta in kuntum saadiqiin waxaa rabbi u leeya isagoo la hadlaya kuwa geerida iska ilaaday adduunye mooyaane aakhirada xisaabta aanay ugu jirin rabba haddaad run sheegaysaan oo aan laydin soo celinahayn oo adduunyadan aad ku waaraysaan warbay naftiina ka celiya geerida haddaad awood leedihiin awood darrada ibni aadamka ayay tusinaysaa inaanu naftiisa geerida aanu ka celin karin insaan kastaada iyo naf kastaada geerida waada dhaminaysaa laa faariqa bayna nafsin wa nafs naf kastaada sii dhadhaminaysa weeyi waxaa lagu kala duwan yahay waa sakaraatulmowt iyo dhibaatooyinkiisa iyo masaa'ibtiisa ay dad ugu kala duwan yihin waxaa kaloo dadka ay ku kala duwan yihin fi lmasiir alakhiir dhimashada iyo geerida dabadeed meesha lagu dambaynayo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku yihi fi lqur'aani alkariim kulu nafsin zaa'iqat lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum ywma alqiyaama faman zuxzixa cani innaari waudkila ljannata faqad faaj naf kastaaba tii geerideeda dhaminaysa weeye waxaa laydin oofinayaa maalinta qiyaamo laydinku abaalmarinaya wixii aada shaqaysateen maalintaasi ayay dadku kala baxayaan qaar naarta ayaa laga fogeeyo kuwaasi waa kuwa liibaanay ee guulaystay qaarna naarta ayaa ay galeen guuldara ayaa kuwaasi la kulantay iyo khasaare naftoodii iyo ehelkoodiiba way khasaareen kuwaasi waxaa markaa walaalayla gudboon qof kasta oo yaqiinsan inay geeridu lagdi doonto inkastoo xoogii awoodu leeyahay ciiddaasina la tiifin doono oo guriyo gogol wuxuu lahaana uu ka tegi doono dirxiguu qabriga dhexdiisa wuxuu u noqon doono munkar iyo nakiir ay la fadhiisan doonaan oo su-aal ay weydiin doonaan meesha uu degan yahay qabriga ay noqon doonto weliba intaasi ay ka dambayso inuu ballan qaado inuu qiyaama kacayo qiyaamuhu markuu dhacana janno uu ku aroori doono ama naar uu ku aroori doono qofka arrinta noocaasiyo yaqiinsan waxaa la gudboon arrinta u weyn oo uu ka fikirayo arrinta noocaasi inay noqoto waxa u weyn oo u diyaar garoobayaana arrinta noocaasi inuu noqdo sidaa awgeed ayaa rasuulunaa muxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo tudhaya inoo naxariisanaya danteyna iyo maslaxadeena ka talinaya wuxuu aada inoogu dhiirigel iyo geerida inaynu xusuusnaano kasru lamal inaan la nimaadno oo aynu ku xisaabtano adduunyada inaynu maalmo joogayno gaaban oo yar bal maalmaba ay ka yaraan karto saacada ama daqiiqada ay noqon karto wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam akfiruu min dikri haadimi ladaat waar farabadiya ka gooyo macmacaanka iyo ku raaxaysiga adduunyada xusuusnaantiisa iyo xiskiisa farabadiyaduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo macmacaankooda iyo quruxdeeda iyo mataaceeda iyo raaxadeeda aydaan isugu ilaabin oo halka dhabsi aada u socotaan aada ugu sahay qaadataan bal waxa uu ku tilmaamay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu fariisana ugu caqliga badan inuu yahay ka ugu xusuusnaan badan geerida iguna diyaargalow badan arrinta noocaasi ah waxa yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey man akramu nnaas qaala aktaruhum dikran lilmowt wa ashaduhum isticdaadan lahu ulaaika hum lakyaas dadka waxaa ugu maskax badan bu yihi rasuulku oo caqli ilaahay uu siiyey qofka ugu xusuusnaan badan geerida iguna diyaargalow badan arrinta noocaasi ah kuwaas a kuwa caqliga badan ee fariibada ah dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira adduunyada sharafteedii iyo karaamadii aakhirada dadka kale kuwaasi ayaa uga dheereeyey waa xadiid saxiixa ibnu maaja ayaa warinaya qofka doono adduunyada inuu sharaf ku noolaado karaamada iyo martiqa martiqaadka rabiye wanaagsanna aakhiro inuu ku helo falyakun fi dunya kaanahu gariib aw caabiri sabiil adduunyada dusheeda ha ku ahdo sidii qof musaafira oo gariibo inteedii wadankiisii ama wadadiiba hayo meel cidlaayo dahbooyaa maraya qofkaasi sida uu diyaar garoobo oo aanu isu dhigan sidaasoo kale mar walba diyaar ha u ahaado waxaa walaalayaa laga maarmaana mid walo inaga mida rag ha noqdo ama dumar ha yaraado ama ha weynaado mawdku albaabada ayuu inagu soo garaaci doonaa arrintaasi ama ha noqoto mid degdeg oo iminka dhacda ama maalmaba waxaweyaan dib haynooga yaro dhacdo wadaa la wada hayaa laakiin waa la kala dambeeya wadadaa mar haddii la wada hayona meeshay wadadu ku dhammaato waa la wada gaari doonaa wakti ay noqotaba adduunyana laynaguma abuurin inaynu ku waarno bal waxaa laynoogu abuuray adduunyadan inaynu ugu diyaargarowno aakhiro oo ay noqoto meeshii aakhiro sahayd aynu la tegayno aynu ka shaqaysanayno saabsanteen in laydiin abuuray cadad soossoos iyo dheeldheel sida xayawaanaadka inaad u noolaataan aada cuntaan aada cabtaan waxaad doonaysaan aada samaysaan dabeetana laa xisaab walaa su-aal walaa sawaab walaa ciqaab walaa jaza masarkaad umalayseen inaan su-aal idinka dambaynin iyo ciqaab iyo abaalmarin wanaagsan iyo xisaab iyo miisaan iyo siraal la dul marayo iyo janno iyo naar sidaasaad umalayseen buu lehi rabbi tabaaraka watacaala qofkii sidaa u malaynayo sidaa xaqiiqadu maaha waxaa lagu abuuray sida rabbi tabaaraka watacaala uu leeyahay liyabluwakum ayukum axsanu camala waxaa laydin abuuray noloshaba laydinku sameeyey sideedaba noloshana geeri loo daba dhigay bal si loo eego kiina ugu camal wanaagsan ee ka soo baxa ilaahay tabaaraka watacaala amarkii uu faray haddii geerida cidi ay ka badbaadayso waxaa ka badbaabi lahaa nabiyuna muxamed calayhi salaatu wasalaam khiirat illahi min khalqi wa rasuuluhu ila alcaalamiin kaasi ayaa ka badbaabi lahaa kamuu badbaadin intaanu dhiman ayaa ilaahay tabaaraka watacaala ogeysiis uu siiyey inaka mayitun wa inahum mayituun nabi maxamedow adigu waad dhimanaysaa baa la yihi adduunyada ku waarimaysid iyaguna way dhimanayaan sidaas oo kale ka ku adeece ku raaca iyo ka ku khilaafee ku beeniya kulluhum waa ay dhimanayaan dhimashadana waxaa ka dambeeya fakaasun cinda rabbi alcaalamiin ilaahay baa laysla hortagaya halkaasi ayaa dabeetana waxaa dhacaysa yowma tubya saraa'ir iska dhaaf wixii la sameeyey muuqdee wixii quluubta ku jiray baa la muujin doonaa buu leeya rabbi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa nebi maxamed ku yidhi wamaa jacalnaa libasarin min qablika alkhuld afa in mitta fahum lkhaaliduun basar adiga kaa horeeyey umaanan qorin buu leeya rabbi inuu adduunyadan ku waaro oo haddaa igu dhimato nebi maxamedow kuwan dhimashadaada iyo geeridaada ku farxaya mayagaa kaa dambaynaya mayagaa adduunyada ku waaraya saasoo kale u dhimanaya insaanku inkastoo uu ilaahay cumri uu siiyo mahmaa taala cumru falaa budda min xuluuli ilmowt inkastoo cumrigiisu dheeraado inay geeri ku degi doonto oo musiibatu lmowt ay ku harsan doontaa waa mid lagaa maarmaan ah inkastoo insaanku guryaha dhaadheer uu dego furaasho quruxdadana uu goglado falaa budda an yaskuna fi lqubuur wayaftarisha turaab inuu xabaalaha degaaba laga maarma hadduu helaba cid aasta inuu ciidda goglado furaasuu ka dhigtaana waa laga maarmaa xaqiiqadanan hadday sidaasi tahay maxaa kalifaya walaalayaal inaynu adduunyadan un ku masquulno oo arrinta noocaasi aynu iska ilowno oo guryo kumeelgaado tambareeriya aynu siino waktigeena oo dhan oo aynu ka shaqayno guryihii rasmiga ahana aynu ilowno guryaheeda aynu kharaabino rasmiga ahaa guryaha aynu kasii soconno cid kale ay lahaydna inaynu camirno aynu hagaajino lacamruka maa yugni saraau can ilfataa idaa xashrajat yowma wadaaqa biha sadru maxaa qofka uu ka taraysa hodantinimadu adduunye ururiyo u jamciyey marka la gaado maalinta naftu ay ka buuxi doonto oo ay ka qiribiclayn doonto laabtiisa iyo cunihiisa oo laabtu ay ciriir noqon doonto oo qofka neeftiiyo naqasku aanu kasoo bixi doonin maalintaa marka la gaado maxay ka tari doontaa addoonka wixii jamcinay oo ururinay soo lama odhan ninkii hedhag uu dhintay xoolihiisina waa la dhaxlay dumarkiisii waa loo hadhay isagiina hildihiisa inaga qariya oo ciidda inaguga roga baa la leeyahay xaqiiqadu waa taa alleylu mahmaa taala laabudda min tuluuci ilfajr inkastoo habeenku uu dheeraado inuu waagi dariya waa mid lagaa maarmaana waalcumru mahmaa taala laabudda min dukuuli ilqabri inkastoo qofka cumrigiisa u dheeraadana inuu qabri galaa waa lagama maarmaan mid kasta oo hooya ay dhashay maalin maalmaha kamid a in naxajka la saari doono oo xagga xabaalaha loola kallihi doono ama loola caraabi doono waa shakilaan kullu ibni unsaa wain taalat salaamatuhu fahuwa yowma calaa aalatin xadbaa maxmuulu aalada marka inkasta oo nabadgelyadiisa iyo dharqabkiisa uu dheeraado adduunyadiisa uu ku faraxsanaado maalin baa la saari doonaa naxajka noocaasi ah ayuha almuslimuun wa ayatuha almuslimaat maalin kastoo waa uu inoo baryo oo gabal uu inoo dhaco waxaynu u soconnaa inuu sii dhawaanaynaa xaggii qabriga iyo aakhiro hayaad baynu ku jirnaa iyo safar markastoo geedi aynu guuro maalmahaasi ayaa geediyadii ka dhigane meeshaynu u soconnay oo qabriga iyo aakhira ayaynu usii dhowaanaynaa maalin kastoo ina dhaaftaa waxay u dhigan tahay qayb inaga kamidu inay tagtay maxamed ibni waasic ayaa raximahullah waxaa lagu yihi kayfa asbaxta war sideedaad kuwaa beriisatay baa bal iska waran qaala ma danuka birajulin yartaxilu ila alaakhirati kula yawmin marxala oo maxaa waramaa buuri maxaad umalaynaysaa nin maalin kasta xagga aakhire u guuraya hal geedibuu xagga aakhire maalin walba u guuraya oo waa kastoo baryey waxa u dhigan yahay inuu qofkaasi hal geedi u guuro xagga aakhiro nasiiru ila alajaali fii kuli laxdatin wa ayaanunaa tutwa wahuna maraaxilu xaggii ajasheena oo halka cumrigeenu ku dhammaanayay ayaynu ilbiliqsi kasta usii dhawaanaynu soconnaa maalmaheenina waa la laabaya waa la duubaya loogu talagala adduunya inu ku noolaano aynu joogno waa maraaxishii iyo meelihii aynu kusii nagaanayno aynu kusii habeendhaxayno weeyaan idan maxaynala gudboon waxaynala gudboon sahay adduunya inaynu ka qaadano maadaama cumrigeenu maalmo kooban uu yahay oo yar faraxan min addunya bizaadin min attuqaa fa cumruka ayaamin wahuna qalaa'ilu adduunyadan sahay alla tacabsiga ka qaada taasaa kaa raacaysa wixii kaloo dhan aad ka shaqaynaysay waxba kaa raaci maayaan kafsan yar baa laga yaaba in lagugu duuduubo inaanad helinbana waa dhici karta ama laga gaadhsiin waayoba cumrigeenu waa maalmaha kooban aynu noolnahay ee maalin kasta ina dhaafaya oo waxaynagu dhaafayaan ma aynaan ku xisaabtanahay maalmahaasina waa yar yihiin inkastoo qofku uu isku dayo inuu geeri ka cararo ama usilowsiyo meesha lagaga sheekeynayo uu ka fogaado inkastoo qofku arrinta noocaasi ay ku madaxadaydo oo uu caasiyo rabba alcibaad nihaayadiisa kama dambaysta ah waxaay noqon doontaa geeriday noqon doontaa qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum uma turadduuna ila caalimi algaybi waashahaada fayunabbiukum bima kuntum tacmaluun waxaa rabbuu leeyahy subxaana waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow geeridan aad ka yaacaysaa nabigii la kulmaysa wey meeshaad doonaysaana yaaca meeshaad doonaysaana ku gabada waa og yihiin iyaga yaftoodu inay dhimanayaan laakiin dadku waxay moogan yihiin xaqiiqada ka dambaysa dhimashada taasi oo ah inuu ilaahay uga warrami doono addoomuhu wixii ay samayn jireen oo la ka hordhigi doono qofka tiri karaama diidi karaana ma jiro iyadoo malaa'igta ay qoran baa lasoo hordhigi doonaa arrinta noocaasi hadduu diido oo uu idhaahdo waa laygu been abuurto waxan maan samayn afka inta laga aamusiiyo oo afkiisa la xido ayaa xubnihiisa laga dhawaajin doonaa markaasay xubnihiisa ku maragtiri doonaan oo la odhan doonaa marka uu idhaahdo insaanku markhaati aan aniga ahayn maanta aqbali maayo maxaad sameyn waa kuwa xubnahaagi iyo jawaarixdaadii kugu maragturay waa xaqiiqa waaqiciya xatmiya meel alaaliyo meel la dhaafaana ma jirto mawdkiiyo geerida walaalayaal waxau leeyahy ajal muxadad wakti go-an buu leeyahy oo insaanka uu ku degaayo qof ma jiro awoodo inuu dhaafo laalusaad bixinayso laga aqbalaya ma jiro si cumriga lagugu dheereeyo wax kaloo xataa cumrigaaga dheeraynayaana ma jiro cumrigii ilaahay looxul maxfuudka uu kugu qoray kamana soo horumari kartid kamana dibdhici kartid wax kastoo dadka akriyaan ay isku maaweeliyaan walikulli ummatin ajal faida jaa ajalhum laa yastaakiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waxaa rabbiu leeyahy ummad kasta waxay leedahay wakti go-an oo dadkeedu maalinta ay timaado ama ilaahay uu qoondeeyey kamana dildhici karaan saacad wakti yaro kooban kamana soo waxayan horumari karaan waxaase ay tahay arrinta muhimka walaalayaal ee ay tahay inaynugu beerto baqa fara badan inaguna dhiiri geliso nagu kaliso inaynu diyaargarayno ilahay inuu toobadkeeno subxaana watacaala saaco iyo sahayaa dunyada inaanu kala tagno arrintaasi waxay tahay oo muhima qof waliba inu ku xisaabtamo geeridu waktigaa go-ana ay leedahay iyo meesha ay nagu helaysaada iyo sababta inaynu dhimano keensanaysaaba waa mid majhuula inaan garanahay kuma inaga mid oo garanayo waktigii dhimanayo rijaala wa nisaa qof oguma jiro iminka waktiga aynu hadlayno dhammaanteen iyadada kale adduunyada ku nool qof odhan karaama jiro saacad baan sii noolanaya ama inka waxa weyaan fara badan ama inka yar meesha uu ku dhiman doonana qofku ma oga sababta xataa qofku uu ku dhiman doono ma oga oo war kama hayo nafna ma oga goortay dhiman doonto saacadda ay taagan tahayba nafta laga qaban iyo ilbiriqsiga ah ise dib ay yara dhici doontaa qofna garan maayo waxa magaciisu u ahaan doono berritooda ma hebel hebel iyo heblaayo hebel baa la odhan doonaa mise waxaa la odhan doonaa waarmeydka inagaasoo hirbaha inaga qariya wallahi inaanu qofna garanahay sideed markaa ugu xisaabtanaysaa maalmaha saacadaha bilaha iyo sanadada soo socda adigoon garanahayn ma waxaad ka mid noqon doontaa kuwa dhulka ku dul socda mise kuwa dhulka hoostiisa ku jira saad ugu xisaabtanaysaa waa karbun biyadi siwaad laa tadri mataa yaksha waa dhibaato iyo musiiro geeridu cid kale gacanta ugu jirta oo inay kugu dhacaysaana ay tahay midaan laga daaqsan karin goosha ay kugu dhacaysana aanad garanahay imise ayaynu ognahay walaalayaal oo aynu maqallay oo aynu aragnay dad waa beristo iyagoo caafimaad qaba iyagoo iska nolol qabo dadkoodu iska dhex jooga oo galabnimadii aan gaadhin xataa caajalatum ilmaniya ilaa geerida ay qabatay malakulmowtkii ilaahi subxaana watacaala u soo diray yani cibrada wax ka qaadashay noogu sugnayd wuxu uhi cumar bni cabdilcaziiz raximah allah alaa tarawna anakum tujahizuuna kula yawmin raadiyan aw raaixan ila allah waardaday quluubtiina maxaa dhagax ka dhigay maxaad wax la qaadan laadihiin maxaad u waantoobi laadihiin maxaad u toobad keeni laadihiin maxaa taacada ilaah ula iman laadihiin maxaa idiin diiday khayrka iyo wanaagga iyagoo laydiin sheegayo imihiin aad wax ku aragtaan war meedaan arkahay maalin kasta inaad diyaar garaynaysaan qof kallahaayo ama caraabaya xaggeed u kallahaya u caraabaya ilallah xagga ilaahay bay caraabaya nafsi baa laga qabtay xaggeedaynu qofka u diyaargaraynu gelinayna maalin kasta qaar baa la diyaarinaya waxaad arkaysa haddaad cadaalaha tagto maalin aan dab lagu aasahayni ma jiro gelinka horiyo gelinka dambada maalin aan gangimana hayni ma jiro maxaad wax igu qaadan weydeen bu leeyay dadka noocaasi ah xaggeyna geynaa dabkaasi irtiisii laga qaaday meydkiisii laga dulqaaday maalin kasta way maqlaynaa laakiin shay caadi abay noo noqotay way qulubtii ayaa engegtay iimaankii ayaa waxa weyaan daciifay oo aada iyo aad waxa weyaan u liita si awgeed waxaa nala gudboon maadaama aynaan garanahayn habeenku markuu inoo dumo inaynu waaga gaari doono inaynu tahay adduunyadan aynu ka qaadano aynu kala tagno saacad kastana heegan aynu ahaano aynu diyaar noqono ya ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun ayuu rabbigeenina yihi subxaana war ilaahay ka baqda alla ka cabsiga runta ah ilaahay meeshuu idinka doonayaan idinka waayin meeshuu idin jirinayaan idinku arkin walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun waan hadimanina macnaa goonidii waana idin iman ilaa waantum muslimuun idinkoo ilaahay u hogaansan mooyaane war geeridii aana idin imanin geeridu gola imanaysa miyaad garanaysaa xaalad kasta ilaahay u hogaansanay si ay geeridu kugu timaado adigoo ilaahay subxaana watacaala u hogaansan oo lagugu khatimo bilxusna wanaag lagugu khatimo noloshaada adduunyo oo dabeeta nolo dhimasamaana ay noqoto mid lagu farxo oo ilaahay tabaaraka watacaala wanaag aada la hortagtid imisa ayaa qof waagu u badaya amaba ka galabnimada gaaraya isagoo iska qoslaya oo iska faraxsan oo iska ciyaaraya salaadii dayacay soonkii dayacay sakaan bixinahayn ilaahay awaamirtiisii dayacay ilaahay wuxuu udiid oo dhan samaynaya iyadoo kafantiisina ay diyaar tahay oo laga yaabo kii kafanka iibinaayey kafanaha uu sii karkaray ee uu ku xisaabtamayo in laga iibsado inay kafantiisii ku jirto isaguna warkamahayo waa dheehan yahay oo waa moogan yahay imise ayaa caruur yar yar la rajaynaya lagu xisaabtamayaa inay cumrigoodu dheeraado iyadoo xaggoolaha ay ka qoran tahay in jirkooda mugdi iyo qabriga la geliyo imise ayaa gabadh la diyaar garaynaya oo lala caawa la hoynaya ama baribaa la hoynaya ama bisha soo socota iyadoo laylatul qadarkii ilaahay uu ku qoray iyada iyo zawjkeeda ama iyaduba inay ku jirto dadka sanadkaasi dhiman doona imise ayaa qof caafimaad qaba oo xanuun baanu haynin dhintay xanuun la-aan imise ayaa qof bukayna muddo dheer waxa weyaa noolaanaya idan xisaabta sidaynu moogeyna maaha tazawad min attuqa fainaka laa tadri idaa janna laylin hal taciisu ila lfajri fakam min fatan amsa waasbaxa daaxika waqad nusijat ajsaanuhu wahuwa laa yadri wakam min sigaarin turtajaa tuulu cumrihim wqad udkilat ajsaamuhum dulmata alqabri wakam min caruusin zayanuuha lizawjiha waqad qubidat arwaaxuhum laylata alqadri wakam min saxiixin maata min gayri cilatin wakam min saqiimin caasha xiinan min adahri idan walaalayaal qofka adduunyada ku mashquulsan oo isku ilaaday waxaa muhim ah inuu waxa weyaan xusuusnaado geeridu inay iman karto ama ay dhici karto isagoon kuba xisaabtanahay ama aan filanahayn xoog iyo caafimaad qab laha inay geeridii timaadaa dhici karta yaa man bidunyaha ishtagl wagarahu tuul اlamal almaytu yati faj'atan wاlqabru sanduuq اlcamal qofka addunyada ku mashquulayo ee ay gartay tuul اlamal xisaabtankii ku xisaabtanayo adduunyada muddo dheer inuu joogayo almowtu yati faj'ah geeridu waxay u timaadaa si lama filaana wlqabru sanduuq اlcamal qabriga ka horeeya lagu gelinayaana waa sanduuqii waxa weeyaan camalkaaga marka walaalayaal qofka ajashiisu ay dhammaato oo noloshiisu ay ku dhawaato waktigii ay dhammaanaysay ilaahay baa usoo dira rusul ilmowt malaa'ig ayaa rabbi usoo diraya si ay jirkiisa uga siibaan ruuxdiiyo nafsi jirkiisa maamuleysay qofkii dhamaa xooga lahaa ee hadlaayay ee ordayay ee shaqaynayay ayaa ruuxdii marka laga siibo iyadoo xubnihiisii kale ay dhamaystiran yihiin ayaa dhawaaq iyo dhaqaaq toona aan yeelanahay malaa'igtaasi xataa kuwa qaldamaya maaha oo qof aan loo dirin nafta ka soo qabanaya ama qof loo diray daynaya xataa idaa jaa axadakum almowt tawafatu rusuluna wahum laa yufariquun midkiin marka waktiguu dhimanayo la gaadho waxa oofsato nafta ka qadashaduu leeya rabbi subxaana watacaala rasuluna waa malaa'ig weeya wahum laa yufarituun badboodsan iyo xadgudubkooda kuwa samaynaya maaha malaaikatu lmowt marka qofka a u timaadee nafta laga qabanayo xilligaasi ayay kala cadaanaysaa qofka noloshiisi in wanaag lagu khatimay iyo in noloshiisi xumaan iyo shar iyo macsiyo ku gabagabowday walciyaadu billah xaaladda caynkaasiyo dan ilaahay bay xusayaan tawxiidkay haystaan laa ilaaha ila allah iyagoo labay dhimanayaan waa almuuminuun alsaalixuun ilaahay baa sugaya subxaana watacaala qaarkoodna wixii qalbigooda buuxiyey ee adduunyaaha ee macsiyaha ee mukhaalafaadaha ee cibaado la-aanaha wixii ayuunbay ku hadlayaan xaaladda caynkaasiya xaaladda caynkaasiya qofka xubnihiisi carabkiisi iyo qalbigiisi iyo jirkiisi kulluhum garabkiisay ka baxayaan o gargaari maayaan ma awoodi karo inuu wanaag ku hadlo haddaan wanaag samayn jirin ma awoodi karo laa ilaaha ila allah inuu yidhaahdo isagoo hadal kaleba daldalaya haddaan ahaynin laa ilaaha illa lah helkeeda kamida adduunyada markuu joogo ictiqaadsanaa oo ku dhaqmi jiray waxaa kamida masaa'ibta mawdka iyo dawaahidiisa arrimaha waaweyn ee laga fajaco argagaxna qofka ku beerayo iyo cabsi malaa'ikat lmowt qofku haddii qof muuminoo toosan waxay malaaigtu ugu imanaysaa bisuuratin xasanatin jamiila iyagoo oo leh suuro shakli iyo hay-ad aada u wanaagsan oo qurux badan rasuulkana inooga waramy alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi rasuulku ina alcabda almumin ida kana fi inqitaaci min addunya waiqbaali min alaakhira nazla ilayhi nazalat ilayhi malaa'ikatu min asamaa addoonkuu muuminka ahi markuu yahay mid adduunyadan kasii jeeda aanay nolol ugu laabnayn aakhiro usi haystay oo geerida a u timi malaa'ig baa samada ka timaada ilahay baa soo diray subxaana watacaala biid wujuuh wejiyada ay cadcad yihiin kaana wujuuhahum ishams waxaadaad moodaa quruxda iyo dalaalka iyo iftiinka wejigooda marka la eego qoraxdoo kale ayaad moodaa waa abaalmarin bay samisa ilahay addoonka muuminkaa waa abaalmarinayo oo laga farxinayo waa bishaara waxay kitaabu leedahay maxamed kafan macan kafana min asfani ljana kafan kamida kafanaha jannada jannada laga keena wa xanuuqun kafantaa sirkiisa laga gelinayo sirkiisa tan adduunyada la gelinaya kafantaa ruuxdiisa ayaa lagu qaadaya oo samooyinka sare lagu geynaya waxay sitaan wax udgoon oo bukuura oo jannada laga keeno qofka la mariyo mowt malaa'igtaa hore waa kuwii malakul mowtka caawinayay oo arrinta noocaasiyo ku kaalmaynayay dabeetana halkaa madaxiisa agtiisa ayuu fadhiisanaya qofka marka nafta laga qabanaya malakulmowtkii uu arkaa laakiin inagu markaynu hareero joogno warkama hayno waxay malaa'igtu ka odhanayaan qofkii muuminka ahaa ayatuha nafsu ayiba ikhrujuu ilaa makfiratin min allahi waridwaan waxaad usoo baxdaa maanta ilaahay dembi dhaafkiisa iyo asturistiisa iyo ilaahay raalli ahaansiis iyo naciimkiisa iyo jannadiisa usoo baxda tacabkan adduunyada iyo dhibaatadiisa iskaga kaalay qaala fatakruju tasiilu kamaa tasiilu lqatratu min sayi siqa fayakuda dabeetana naftii balanqaadka noocaasiyo marka la siiyo bishaaradaasi waxay soo baxdaa iyadoo dareereysa tacab iyo dhibaato iyo mashaakil iyo garaac iyo karbaas iyadoo malaa'igta aan kala kulmin waa naftii muuminada ahay iyadoo u dareereysa sida naxaasta la dhalaaliyey weelka agtiisa ay uga dareerto malakulmowdkaa qabanaya markiiba malaa'igtii kale ayaa ka qabanaya waa isagu waa adadadii waxay gelinayaan kafantaasay naftiisii gelinayaan xanuudkaana waa marinaya sanadaa loo qaadaya magaciisa kuwi ugu wanaagsanabaa loogu yeedhaya malaa'ig kastoo lasii maraya waa ku farxayaan ilaa marka dambe naftiisii lagu soo celiyo sirtiisiiyo qabrigii la geliyey halkaa dabeetana loogu micmeeyo ama addoonku haddii yahay mid kaafira ama shaakiro ilaahay caasiye subxaana loo taageeri waayo khayr iyo wanaag xaggoodaba aan soo dayahayn malaa'igtu waxay ugu imanayaan suurad aada iyo aada u soolxun oo laga argagaxo waa nooc cadaabka ka mid a wuxuu lehi rasuulku calayhi salaatu wasalaam addoonkii xumaa markuu adduunyadan ka go-ayo ee uu ka baxayo aakhiro usii jeedo malaa'ig baa samada uga imanaysa malaa'igtaasi waa khiraadu shidaad kuwa bilaa naxariista adadag weeye waa suud lwujuuh wasiyaedu way mudan yihiin waxay wataan kafan ka samaysan gogor gogor weliba wax mudmudaysa oo xaggee laga keenay maati adduunyada waa min annaar naartaa laga soo qaaday halkaasi cadaabka uga bilaabmay soomaarika iyadoo weli aan qabrigiiba la geynin ayaa qofkii cadaabkii u bilaabmay ruuxdiisii oo kafan naar laga keenay ruuxdiisii la gelinaya halkaa aragiisuu ku dhacay soo fadhiisanaya malakumoodkii markuu yimaado maxay ku odhanayaan ayatuha anafsu alkhabiisa ikhrujii ilaa sakatin min allahi wagadab laa ilaaha ila allah naftaadu xunay waxaad u soo baxdaa bay odhanayaan cadho ilaahay uu kuu cadhooday subxaana watacaala ilaahay cadhadiisana maxaa ka nasha oo ka rati ma ciqaab ayaa ka rati ma ilaahay cidaanu u cadhooni ma cadaabo ilaahay tabaaraka watacaala ciduu raalli ka yahay ayuu unaxariista waxau leeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam naftu dawaaqa noocaasiya markay maqasho way argagaxaysaa jirka ayay ku kala yaacaysaa dabeetana xoog baa lagaga saaraya malaa'igtu waa garaacaya waa ka siidayaan ilaa naftii sida ay u siidayaan xididada iyo nergiyaduba qofkii waxa weyan ay googo-aan xaaladda caynkaasi ah inagu ma arkayno inooma muuqato laa nushaahid walaa nara laakiin waxaa laga wadaa aasaarteeda iyo rahaadteeda wax kamid inay noo muuqdaan ilahay baa yihi tabaaraka watacaala falowlaa idaa balagat alxulquum wa antum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun waar marka nafti ay gaadho xulquum halkaa cunaha markay qofka ay gaadho idinkana aada hareero joogtaan annaguna aan idinka dhownahay malaa'igta u tagaa rabbi tabaaraka watacaala walaakin laa tubsiruun malaa'igta arkimaysaa haddaad awood leedihiin xaaladan yaad malaa'igta ka celisaan ama qofka nafta aad u celisaan kalaa idaa balagat itaraaqiya waqiila man raaqa wadanna anahu lfiraaq waltafat isaaqu bisaaq ilaa rabbika ywmaidin ilmasaq waxaa rabbi uu leeyahay iska daati bini aadamkan adduunyada isku ilaabo loo taag leeyahay muxuu samayn doonaa marka nafta ay u gaadho kalxamaha oo xagga qaarka dambe o dhan ay kasoo dhaxdo oo dadka ay ku yacyacaana yidhahdaan daktar me sheekh dadiibaao qur-aanku akriyaa me waxaasoo dhan waxba ka tari maayaan naf ilaahay ugu talagala inay baxdo may celin karaan wadanna anahu alfiraaq ow xaqiiqsado in jirkan iyo naftani ay kala tegayaan oo las qofkii laysku jabiyo laysku jabiyo laysku saaro gacmihiisa iyo lugihiisa xaggee la geyna ilaa rabbika yawmaidin ilmasaaq meesha loo wada waa xagga rabbigaa wey ilahi xaggiisa ayaa loo wadaa garanayno walaalayaal labadaa qolo qoladaynu noqon doono ma waxaa layna odhan doonaa naftaada wanaagsanay ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo naxariisiisa usoo bax mise waxaa layna odhan doonaa ilaahay cadhadiisa usoo bax walciyaadu billah maadaama xaalku sidaasi uu yahay sideedaynu adduunyadaynu sigu ilownaynu qasyad u gallay oo shaqadaynu ay noqotin shaqo adduunyo aakhiro layska ilaabay oo taasi ay ka dhalatay in diintii ilahay lagu dhaqmi waayo salaadlaan la taagan yahay qaar diintii iyo nebigii iyo ilaahay la caawaya walciyaadu billah khamri la cabayo zino la samaynayo dumarkii bilaa xijaab ay socdaan noloshii adduunya inay noo muuqato maxaa keenay addoon kastoo xaqiiqada noocan og waa inuu ku xisaabtan uu ka baqdo inuu ka mid noqdo kuwaa lale ilaahay calihiisa usoo baxa si aan kuwa aynaan uga mid noqon maanta ayaynu fursad haysanaa maalinta xataa lama yeelayo haddaad tiro haddibaa loo celiyo maanta fursad la haystaha lagu dadaalo ilaah in la raalli geliyo maalintaasaad ilaahay raalli ahaanshiisa aad heli doontaaye waxay walaalayaa dhacaysa xaalada noocaasiya marka malaa'igtu qofkii muuminka ay bushaareeya sida ilaahay u yihi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu suma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun kuwii ilaahay rumeeye iimaan la yimi uma istaqaamu dabeetana toosnaaday oo diinta ilaahay ku dhaqmo wixii la faray layimi wixiisana ka dheeraaday marka geeridu ay u timaado malaa'ig baa kusoo degaysa waa u bushaaraynayaan waxay leeyiin ku bushaaraysta sanadii laydin ballan qaadi jiray ayay malaa'igtaasi leedahay annagaa idin jecela idin gargaarayyo gurmad idiin ah saasay leeyihin ama kuwii fujaarta ahaa kufaar iyo kuwa macaasi sameeye muslimiin sheegtada malaa'igtu naar bay ugu bishaaraynaysaa walciyaadu billah bal malaa'igtu way garaacaysaa ilaahay baa inoo sheegay fakayfa idaa tawafathum ilmalaa'ika yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum waxaa rabbi u leeyahay sidaaba arrintood iyo xaalkooduu noqon doonaa markay malaa'igtu oofsanayso iyagoo wejigiiyo dabada ka garaacayo malaa'igta wallahi xaaladda caynkaasi haddaad arki lahayd ayuu rabbi leeyahy tabaaraka watacaala arrin laga tajaco wax lagu qaato ayaad arki lahayd oo qofka ku kallifi karta inuu ilaahay toobad keeno oo ilaahay mid adeecayo noqdo adduunyada intu joogo oo macsiya iyo xumaanta uu ka dheeraado oo saho uu shaqaysto adduunyada intuu joogo xaaladda caynkaasi ah ayaa dadka qaarkood waxay dalbayaan oo ay tamaniyaan ay jeclaysanayaan bal in dib loo yaro dhigo oo geerida dib looga yaro dhigo in adduunyadu dib loogu celiyo jeclaysan doonaan maxay adduunyada ka doonayaan talo waxay sheeganayaan wixii ay kharibeen intay adduunyada jooga inay hagaajin doonaan sanadadii iyo bilihii iyo saacadihii ay dayaceen ayaa xaaladda noocaasi ay muuqan doono maanta aan u muuqan salaadiibaa hortooda iman doonta ay dayaceen maalintaasay ogaan doonaan waxtarka salaada ay leedahay waxyeelada ka tegitaankeedu uu leeyahay macaasidii ay samayn jireen oo markayna waan iska daawo ilahay u toobadkeenana ciyaar iyo teestees arrinta noocaasi ay ka dayi jireen oo qofka arrintaa kala hadla ay kuba qasli jireen ayaa maalintaasi u muuqan doonaa tabasaruka yowma xadiid maanta aragaagu oo nasisaha wuxuu arkaya waxba kama qarsoona addoonka wax wala war ku ahaada xaqiiquu noqday hortiisa tibi dabeetana maxaa uu qowlkoodu noqonaya xata idaa jaa axadahum lmawtu qaala rabbi irjicuun waxaa rabbi leeya kuwii loogu taageeliy oo war ilaahay adeeco toosnaada marka midkood geeridu ay u timaaduu odhanayaa ilaahayow celi lacallii acmalu saalixan fiima tarakt waxaan rajaynayaa inaan camal wanaagsan sameeyo oo kii adduunyada aan kusoo dayacay arrinta noocaasi waa doontan ilaahay baa ka warramay haddii la celin lahaana halkunbay samays lahaan wuxuubay ku noqon lahaayeen laakiin xaaladda noocaasi ah ayaa calaacalka noocaasi ay muujinayaan laga yeeli maayo laga aqbali maayo kalla inahaa kalimatun huwa qaa'iluha waa hadal uu iska yidhi buu lehi rabbi tabaaraka watacaala wa min waraa'ihim barzakun ilaa yawmi yubcatuun teedbaa adduunyadii ka xigay ilaa yawmi alqiyaamana soo bixi maayaan buu lehi rabbi subxaana watacaala وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت في يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون بدل هلاك أجوج بشيء يجب غصة مقدار ممنوع لتفهير ربه إلا لقال يوم القيامة ويأجوج ومأجوج ما لها يتوبين دون ما لها قدم يوم القيامة إلا ما لها لقال أجوج بغصة مقدار وخرافات iyo armaan waxba ka jirin waxaa dadka qaarkood ay yidhahdeen qof dhintadan adduunyada dusheeda ku arag waan ku riyooday waa macno waa lagu riyoon karaa laakiin anigoo soo jooga amarkii nebigii oo adduunyada dusheeda lugeynaya ama qof kale ayaan arkay hadi waa khuraafa qof dhintay sirkiisi iyo jasadkiisi adduunyada dib ugu soo noqon maayo xaaladda caynkaasi qofku garanayo walaayo fursada u dayacay iyo qaniimada adduunyada uu ku haystay waktigii yaraa uu ku noolaa oo aanu ka faa'iidaysan wuxuu yihi ibnu jubayr taabicigaa jaliilkii waxa uu yihi isagoo waxa weeyaan dadkii waaninaya kullu yawmin yacuushuhu lmu'min haniima maalin kasta oo qofka muuminka ahi uu nool yahay oo adduunya dusheeda kusoo martaa waa haniimo waa faa'iido waa furso xaaladaasi haddaanu ka faa'iidaysan maalinta haniimadeeda waxaa dambayn doonta inuu ka murugoodo maalin dambe oo muruga aanay anfacahayn oo waxba aanay utarahayn yaa xasrata calaa maa faratu fii janbi illah wain kuntu lamin asaakiriin ayuu odhan doonaa qofka maalinta qiyaame hadduu maanta fursada ka faa'idaysan waayo alle murugadayda iyo hoogaygaan ilaahay waa sidaadkii uu amray aan dayahay bal waxaadan kamid ahaan jiray kuwa ku sheegteesa arrinta noocaasi ah sidaa ugad walaalayaal markaynu geerida isku waanino amaanu isxusuusinayno ujeedada u weyna aynu ka leenahay waxay tahay bal ilaahay uu ka lahaa subxaana maruu qur-aanka inoogu sheegayo oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku soo celcelinaayo inaynu u diyaar garowno intaanu nagu degin inaynu u diyaar garowno geerida waxa ka dambeeya inaynu u degdegno acmaasha saalixa intaanu musiibadaasi inagu habsan sida ilaahay subxaana watacaala uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waltandur nafsu maa qadamat ligad ilahay ka baqdi buu le rabbi subxaana naf waliba ha xisaabtanta oo bal hadadka berritoole waxay u horumarsatay maalinta aada dhimanayso geerida ay ku imanayso ad qabriga gelayso bal waxaad u horumarsatay ku xisaabtan ma xumaan baad sii dhigatay qabriga masas kugu cuna iyo naar holcayso halkaasi kugu orasha iyo malaa'ig waxa weeyaan ku garaacda iyo albaab naarta lagaaga furo iyo gogo naarta laga keniyo laguu goglo iyo qabrigoo lagugu cibiriyo ilaa seerahaagu ay isnaaqayaan mise saacad sideedaad diyaar garaysata qabri waasic oo nuuraya oo jannada albaabu uga furan yahay oo ay taallo gogo laga keenay xagga jannadu camalkaagii saalixa ee qurux badan oo halkaasi kuugu yimaada malaa'igtoo si fiican kuula hadasha oo arrinta noocaasa kugu tahniyadaysa labadaa balsa meesha aad sii dhigatay ku xisaabtan oo waxa weeyaan naftaada weydi waxa uu noo sheegay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu dhinto idaa maata ibnu aadam waxaa raaca saddex arrimood waxaa raacaya maaluhu wa ahluhu wa camaluhu maalkiisii xoolihiisii wax kamidi waa raacaya oo wixii lagu aasiyey qalabkii oo gaadiidkii aaska laga qayb qaadanayay dadkii ehelkiisaana waa raacayaan qaraabo iyo saaxiibada waxa kala raacaya camalkiisi laba waa iska soo noqonaya xoolina waa iska soo noqonayaan dad baa dhaxlaya la wareegaya ehelkiina waa iska soo noqonayaan oo qofkii waa iska helaabayaan oo hawlahooda iska wadanayaan meesha talo maxaa ku haraaya waxaa ku haraya waa qofka camalkiisi weeyaan sida awgeed camalka meesha kuugu harayaa ha noqdo camal qurux bal suuradiisa ay qurux badan tahay iyo hayaadiis markaasu waa mewar adiguna maxaad ahay wasigaagu wuxuu eegay mid khayr la yimaado wesigii oranayaana camaluka saalix camalkaagii wanaagsanaayaana halkaasu camalkiisi wanaagsanaa uu ku wareegsanaya ilaahay ba wuxuu ina yihi subxaana yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah dadka muuminiinta ayow xoolihiina iyo caruurtiina yaana idinka mashquulin ilahay xisi subxaana watacaala ilaahay taacadiisa qur-aanka akrintiisa salaadii adkaarta akrinteeda ilaahay tabaaraka watacaala waa sidaakii kale ugu saaray yaana idinka mashquulin waman yafcal dalika fa ulaa'ika hum lkhaasiruun qofka sidaa sameeya ee wanaagii ilaahay faray kaga mashquulo xoolihiisa iyo reerkiisa iyo caruurtiisa iyo adduunyadiisa kuwa khasaaraduu ka midi weliba khasaaraan laga soo kabanahay khasaaraha adduunyada waa laga soo kaban karaa dib baa loo faa'idi karaa sidaasoo kale adduunya haddaad ku khasaarto waaba dhaafi doontaa dhibkeeda iyo ciilkeedo dhimasha ayaabaa kaa dambaysaba laakiin markaad dhimato aad aakhiro tagto xaggee lagu dhaafi doontaa aakhiro meel loo dhaafa ma jirto waa daarulqaraar وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إلى إلى وحلبها عمل صالح يخير يورد الكور إن كان قال وقت يوم التنجير أو من دونته حالة عين كافية wuxuu qofku odhan doonaa ilaahay miyaa dibii dhig laylaa akhartani ilaa ajalin qariib in yar miyaa dibii kaadis aan wax sadaqadaysto aan tukado aan soomo dabadee waxa aan xisaab qaato aan ninkayga adeeco aan iska ilaaliyo macaasida tabaruska heesii dhegaysigooda aan iska ilaaliyo quraanan ku bedelo saasuu odhan doonaa qofka waaku min asaalixiin kuwa wanaagsanaa oo aan la yaabanaa kuwa aan ka mid noqdo aan ku biire ilaahu dibii yara dhig buu odhan doonaa laakin xaqiiqan waa maxay walan yuakir allahu nafsan ida jaa ajalha nafna ilaahay dib u dhigi maayo maalinta ajalkeedu ay timaado wallahu khabiirun bima tacmaluun waxaad samaynasaana ilaahay ma moogana kama qarsoona haddaad dadka ka qarsato iyo haddaad tigtidba ilaahay waa ogi subxaana ilaahay waa ogiyo waa kaa xisaabin doonaa waana kugu abaalmarin doonaa weyaan macno geeridu walaalayaal daartan adduunyo daarta aakhira waa arrinta kala saaraysa weyi xaaladda qofku nafti ay ka baxayso iyo saacadda uu dhimanaya waa ta kala saaraysa waktiguu shaqaysan karayey iyo waktigii shaqa aanay banaanayn ee wuxuu shaqeeyey lagu abaalmarinayo qofka ibni aadamkaa waxa weya laga aqbali maayo calaacal cudur daarashana laga aqbali maayo xasanaad loo kordhin maayo xumaanuhu sameeye waxba laga dhigi maayo xeelad ma jirto uu kaga baxsado waxa sugaya wuxuu isku furtoo laga yeelayaana ma jirto laakin ameelaa diinaar meel la fadhiisiyo meel la degaano kama horeysan qabriga ahay qabrigaasina waa imaa raybatu min riyaadi ljanna aw xufratu min xufri niiraan ama waa waa jannada qayb kamid ah oo lagu nicmeynayo addoonkii ama waa god kamid a godadka naarta ilaa yowmi alqiyaama dabeeta halkaa marka la dhaafana imaa inuu galo jannada naciim muqiim oo daa'ima u galo wa imaa inuu sugayo addoonka cadaab aliima u xanuujiyo fii naari jahannam walciyaadu billah xaaladda caynkaasi ayaa ka dambaysa addoonka waa inuu markaa xisaabtamo haddii markaynu dhimanada iska keen gelin lahaa raxada dhimashada aynoo noqon lahay walaakin idaa mitnaa bucitnaa wanus'alu bacdahu can kuli shay markaynu dhimano waa lana soo saaraya dabeetana wax walba waa lana weydiinaya wayadca alkitaab fatara almujrimiina mushfiqiina mima fii kitaabkii baa qof walba la hordhigi doonaa mid midigta laga siiyo mid biixa laga siiyo qaar ku farxaya kuwa ka naxada qofka doono maalintaa dadku ay murugoonayaan inuu farxo adduunyadan ha ka qaatasahay watazawadu faina khayra zaadi attaqwa sahay qaatan wuu leya rabbi sahay la qaatana ilaahay oo laga baqdo subxaana watacaala ayaa u wanaagsan ta waxaa sacaysana ah walaalayaal qof wala inaga inaga mid a waxa hooyadu ay dhashay isagoo ooyaya waynu aragnay ilmaha yar markuu dhashay uu ooyaya ilmaha yar dadka hareero toogaana yadxakuuna suruuran way qoslayaan iyagoo ku faraxsan isna waaba ooyaya waxa laga yaabaa in arrinta noocaasi iyo dhalashada dhibaatada ay kasoo gaadhay laakiin maalin baa iman doonta dadka hareero jooga ay ooyayaan maalintaasi haddaba waa inuu ku dadaalo inuu isagu noqdo mid qoslo farxad awgeed yabna aadam walayabka umuka baakiya wannaasu min xawlika yadxakuuna suruura faxris calaa camalin takunu idaa bakow fii yowmi mawtika daaxikan masruura ku dadaal haddaba camal aad ku ahaanaysid marka iyagu ay ooyaan maalintaad dhimatid mid qosli aad ahaanaysid insaankuna neef daartii uu dhistay midaan ahayn degi maayo laa daara lilmari bacda almawti yaskunuha ila alatii qabla almawti yabniha daartii geerida horteed uu dhisiyin buu degaya fain banaaha bikhayrin taaba maskanu hadduu khayr iyo wanaag dhistuu daartaa sii dhigtay see meel wanaagsan buu degi doonaa wain banaaha bisharin khaaba baaniya hadduu shar ku dhiso shar meesha uu sii dhigtayna se waa hoogay oo waa khasaaray oo waa halaagsamay ninkii daarta noocaasi waxa weeyaan dhistay adduunyadana kafantaa yar ayaa lagala baxaya wixii la camiro o dhan ee la dhigo dhan waa laga tegaya dadkii la jeclaa waa laga tegaya qofkii doonaya xaqiiqada inuu ku dul istaagana xabaalaha hadduu tago taasi ayaa xusuusin doonta geerida iyo xaqiiqada aynu ka hadli doono wa aynu ka hadlayno wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca wa ana sacyahu sawfa yura uma yujzaahu ljazaalata insaankuna wuxuu shaqaysiin buu leeyihi wuxuu shaqaystayna waa lala arki doonaa waanu arki doonaa isaguna kadib waa lagu abaalmari doonaa waxaan yihi rasuulkeena calayh salaatu wasalaam kullu ummati yadkhuluuna janata ilaa man caba ummadoo dhani jannada gelaysa kii isagu iska diida mooyaane saxaabadu waa yaabeen oo waxay ihaahdeen waman yaabaa ya rasuul allah oo jannada yaa diidaya rasuulka ilaahay qaala calayhi salaatu wasalaam man ataacanii dakala aljanna waman casaani faqad ada kay adeeca jannadii galay bu rasul xaqiiqaha waa geli doona ya dhabahaad kay caasiyaana jannadii isaga ayaa iska diiday macsiyadiisaa ka hor istaagtay wax kale kama hor istaagin marka walaalayaal yaynan kamid noqonin kuwa waxa weeyaan jannadii ilaahay uu inoo diyaariyo rasuulku inoogu yeeri iska diido iyagu oo doortay naarta xumaanteeda iyo kuleelkeeda iyo cadaabkeeda aynu maqalaynu garanayna laynooga warramay yaynaan noqonin waxa weeyaan kuwa caasiyo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ilahay haloo toobadkeeno ilahay haloo noqdo hala badiyo xusuusnaanta waxa weeyaan geerida adduunyadana yaa laysku ilaabin sahay ha laga qaato maalmaha yar ee la joogo ilaahay aynagu anfaco dhammaanteenba hadalka aynu nidhi wallahu aclam wa sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliiman kasiira